ugu horeeya waxaa weyaan codsiga murashaxa madaxweyne inuu doonayo inuu laba sawir keeno taariikh nololeedkiisii ama waxa c v-ga loo yaqaan inuu isagana keeno oo af soomaaliya ku qoran warqadda caddaynta lacag bixinta inuu central bank ka soo qaato runtii central bank oo aad bay noola shaqeeyeen wakhtigii xataa lacagta la qabanayay dib bay u dhigeen ilaa saddexda ayay iyo furan yihiin berri waa jimci ma furra marka haddii aad maanta soo qaadatay warqadda aad soo qaadatay waad noo iman kartaa berri waanan kaa qaban karaa waxaa loo baahanya oo kale warqadda caddaynta murashaxnimada macnaheedu yahay inaad soo qorato arji inaad murashax tahay saxiixa ugu yaraan oo buuxsanoo labaatanki ku qoray inaad keento saxiixa warqadda hubinta magaca qoraalka macnaheedu waxa weeye inaad inaad intaanad halkan ka tegin aad hubiso magacaagu sida loo qoray iyo sida waraqaha ku qoran inay isku mid yihiin oona hadhow iskhilaafin waxaad keenaysaa nuqul baasaboorkaaga ama national aid card waxaa kaa kugu filan aad xildhibaanka aad ku haysato yaa kugu filan intaasi waxa weeye waxyaalihii looga baahnaa waxyaala yararoo kaloo laba abaa jiro loo baahaya hadhow inaad geyso markaad khudbadda jeedinayso baarlamaanka jeedinayso inta loo baahaya waa intaa